waxaynu ku dhex jirnay waxyaabaha waysada buriye loo yaqaano nawaaqid lwudu wax kasta oo la dhiso oo la dhameeyo haddaan laga ilaalinin waxyaabaha duminaya waxaa khatar u yahay in jiritaankiisa uu meesha ka baxo ayuu khatar u yahay sidaa darteed camal kasta oo la bineeyo waa lagama maarmaan in laga ilaaliyo wixii duminaya marka waynu soo aragnay waysadii iyo sida fiican ee rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu dhiriyey ee loo weysaysanaya waxyaabaha markaa mubdilaadka ah sidaynu horeba kusoo aragnay waxay u qaybsanyiin wax la isla waafaqsan yahay iyo wax la isku khilaafsan yahy culimada isku khilaafsan yihin sababaha keeni kara in ay iskhilaafaanna waxbaynu ka soo taabanay waxyaabaha la isku waafaqsan yahy waxaa ka mid ahaa wixii ka soo baxa qofka labadiisa meelood ee wax ka yimaadaan labada meelood ee qofka bani aadamka qashinku ka yimaado wixii ka soo baxa waa la isla waasan yahay inay burinayaan waysadii marka laga reebo manida oo manida ilaahay uu ka abuurayo bani aadamka waynu soo aragnay iyada in sida raajixa ay ahayd in ay daahir tahay oonay nijaas ahay waxyaabaha kale la isku khilaafsan yahay ee waysada qaarna leeyihin culimada waa jebinayaan qaarna ma jebinayaan ayaa halkan uu ku xusi doonaa qaarka kuwii la isku waafaqsanaa iyo kuwii kale labada qayboodba waxaa kaloo uu xusi doonaa muujibaat alwudu waysada maxaa keena ama waxyaabaha daraaddood loo weysaysto mid la isla waafaqsan yahay iyo mid la isku khilaafsan yahayba waxa uu dambaysiin doonaa mabaaxifta baabka ka mid ah waxa shakiga la yidhaahdo inaan lagu xisaabtamaynin baabka dahaarada oo hadduu qofku shakiyo kuma xisaabtamayo laakiin yaqiintunbuu ku soconaya xadiidka labiyo lixdanaad wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi jaa-at faatimatu bintu abi xubaysh saxaabiyaddaasi ila nebiy bay u timi sala allahu calayhi wasalam iyadoo soconaysa saxaabiyaddaasi nebiga u timi fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ini imra'atun ustaxaab gabadh baan ahay uu ku dhacay cudurka dhabar furanka la ydhaah ama shuban dheer noqotay oo dhiig ka socdo falaa adhur ma daahiro macnaheedu waxa wey igamada kala joogsada wuu socdaa afa adacu salaa salaada ma iska daayaa dee kol haddii dhiigiga soconayo salaada ma iska daayaa qaala markaa nebigu waxa u ihi laa salaada hadayni innamaa daaliki kaagaa aada aragtay cirqun waa xidid furmay walaysa bixay mase ahaa dhiiggii caadada ahaaye salaada loo daynayay faidaa aqbalat xaydatuki marka uu kusoo qaabiluu yimaado waktigii caadadu ay kaa imanaysay fadaci asalaa salaada markaa iska daa oo caadadaa imanaysa daraaddeedu daa wa idaa adbarat marka waktigii xaydku uu dhaqdhaqaaquu sii jeedsadana ee waktigu xaydkaa socon jiray uu tago faqsilii canki dam dhiigga iska maydh uma sallii iska tuko muttafaqun calayh walilbukhaari imaamu lbukhaari isagu wuxuu la siyaadsanaa uma tawada-i waxaad u weysaysataa likulli salaa salaad walba u weysaysto kol haddii dhabar furanka aada qabto salaad walba u weysaysto sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kula taliyay waxaad halkaa ka arkaysaa shayga xaqa a lagama xishoonayo usluubka ugu nasiihsan ama ugu hufan baa qofka muftigaa loogu soo bandhigi ee nin weyne wax ku fahmi karo laakiin la dayn maayo waxaa kaloo halkaa ka arki doontaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ammaanada ummadda uu sido inaanu ka xishoonayn laakiin u cayimay waxaad kalood ka arkaysaa in la kala saarayo dhiiggan dhabar furanka ah iyo kan caadada oo kan dhabar furanku cibaadadii ma diidaya laakiin kan xaydka iyo caadada ah ayuunbaa diidaya waxaad arkaysaa gabadhu waxay isticmaalaysaa caadadeeda macnaha maalmihii xaydku uu ka iman jiray bay ku xisaabsanaysaa inay xayd waxaa kalood arkaysaa in salaad walba ay weysaysanayso mustafaadaadkaynu ku arki doonaa xadiidka wuxu uhi waxaa laga faa'idaysanayaa ana alkhaarija min asabiileyni naaqidun lilwudu wax kasta oo labadaa ka soo baxaa in uu burinayo labadaa meelood ee bani aadamka wax ka yimaadaan wixii ka soo baxaa inuu burinayo waysadi marka lagu daro dee dhiigan imika aynu arkayna dhabar furanka ah waa masalo culimadu ay isla isku waafaqsan tahay dhiiggan la yidhaahdo marka dee nijaas ahaantiisa weeye waxaan oo dhan dhiigga la yidhaahdo dhabar furanku waxa weeye cudur qofka ilaahay uu ku sallidaoo xayd maaha caado maaha isaga waxa uu iska leeyahay sababo keena iyo waxyaabo u gaara kollay baab dambena wuu inoogu iman doonaa insha allah waxaa la yidhaha intifaax cirqulcaadi xididka magaca loo yaqaano ayaa furma sababo badan baa keeni kara xadiidkuna de waxa uu ku tilmaamay gujo shaydaan inay ti oo shaydaanku qofka uu gujin karo kiniinadan iyo eraabka iyo waxyaabahan dhalmada joojintooda loo isticmaalo ama xadidaadooda baa dhakhaatiirtu ay sheegaan waktigan casriga ah in sababaha u waaweyn u yahay dii gabadho ay isticmaasho eraabkan ama kiniinkan dhalmada lagu kala fogeynayo saamayn wey buku leeya baa la yidhahda baalkaa dhabar furanka la yidhaahdo waay bahalkan la yidhaahdo dhiigga noocan ee dhabar furanku wuu ka duwan yahay xagga midabka iyo urtaba dhiiggii isaga ahaa ee caadada ahaa sidaa darteed baana iskaga darmanaynin axkaamta gabadhani ay leedahay dhabar furankuu ku dhacay waa qofkii caadiga ahaa axkaamtii uu lahaa oo dee nijaasi ay kusoo korodhay sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u fasixi waayey inay gabadhani iska dayso mu salaada mu odhani iska daayo uma ogolaan ee wuu faray marka waxaa kaloo uu faray nebigu inay ku socoto caadadeedu sidii hore ahaan jirtay habu socodki maalmihii waxaasi ay ka iman jireen dhiiggan caadadu ka iman jiray ay way taqaanay bisha xagga hore ahayd xagga dambe ahayd dhexday ahayd way taqaanay tii unbay ku soconaysa marka haddii ay kaa garan weydana waxa ay ku socon doontaa in ay midabkiisa ku xisaabtanto tastacmil mara bilcaada wa mara bitamyiiz bayna adamayn labada dhiig iyada oo kala garan doonta oo ku kala xisaabtamaya baabka xaydku inoo dambeeya waxa aada halkan ka aragtoo kale in la iska maydho waxaa la yidhaahdo dhiiggaa caadadu dee inuu waajib yahay ama dhiig oo dhamiba dee inuu nijaas yahay ayaad arkaysa waxa xadiidku uu faa'iideeyey gabadhan dhabar furanku uu ku dhacay in salaad walba ay u dahaaro qaadanayso maydhi kuma waajibin sidii xaydka looga maydhanayo laakiin salaad walba way u istijoono way u weysaysan doontaa waxaa isku mida iyada iyo qofkii kaadidu ay ka joogsan weyday sida qofkan baalalayska la idhahdo kale qofkii saxaradu ay ka joogsan weyday qofkii neeftu ay ka joogsan weyday intaasoo dhanba waa kuwa culimadu u bixiya fuqahadu magaca daa'imulxadas qof wayse jabkiisa uu joogto yahay oo dee maqaadiirtaasi ku dhacday sidaa darteed qofkani marka salaadu ay soo dhawaatuu gelayuunbuu u istijoonaya dabeedna dee agab buu xidhan doonaa iminkana sidii hore waaba laga yaro horumaro xafaayado iyo waxbaa jira waxaan ciyaalka lagu xidho ayuu qofka weynino leeyahay dabeedna kaasuu ku gaashaaman salaadiisuu iska tukan doonaa wixii intaa uu salaada ku jiro ka yimaada ama dhiiga ama saxraa ama kaadiya ama neefa dee waxa weeye awooddiisa wuu ka baxsan yahay fattaqu llaha ma stadactu intii aynu karnuun baa ilaahay loogu cibaadaysanaya waayo taanay lagu xisaabtamo wey lidaalik ba xataa aanay galmadii ninkeedu ka xaaraan ahayn ila waa gabadh daahir oon caado ku jirin bal waa waxaaba la tilmaamaa doctor cali baa ka warramaya in ay wax ka anfacdana waaba sheegaanba dhakhaatiirta mararka qaarkood jimaacaas waayo waan ka maqlay qaarkood si xaqiiqadeeda insha allahu aclam marka haddaba salaadii gabadhii ay sidaa u tukato sooma qallaynayso taasay ugu dhan tahay waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysano koob iyo tobnaad waa mustafaadaadkii xadiidka eh gabadha wixii arrimaheeda gaargaarka ah iyadaa loo cuskanaya wixii ay shaagtaa la aqbali doonaa walaa yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihin sidaa ilaahay uhi waxa riximkeeda ilaahay gabadha uu ku abuuray iyay qarin hadduu ilmo yahay iyo hadduu dhiig yahay xaaladaha iyada u gaarka iyadaa la waraysan doonaa la weydiin doonaa waaya ziyaadadan iyada ah ee uu kuhi bukhaari baa la kordhay wa ashaara muslim ilaa annahu xadataha camdan batniguu kugu sheegay imaamu muslim raximah llah wuxuu ihi ogaan baan uga tegey oo wuxuu moodayey in wax kasii yihiin xagga macnaha inay shaad tahay buu moodayay laakiin waxaa sugnaatay inay maxfuud tahay ziyaadatu iqati maqbuula sida cilmiga musalaxa macruufka kuwaa qofka iqada ahay wuxuu soo kordhiyo waa la aqbalaa marka waa ziyaadatu iqa laakin laysat shaada ziyaadadan daraaddeed uma tawada'i likulli salaa taasaabu sheekhu halkan u keenayba waxaa xadiidka lix iyo tobnaad aynu ka faa'idaysan karnaa gabadha ajinabigaa in codkeeda ninku uu dhagaysan karo dee haddii baahi jirto mucallimkeedii iyo cilmiga u faa'iidaynayo ama iyadu ninka ay mucallim u tahay oo dee cilmi ay ka qaadanayso fitnada laga aamiya nijaasta in la isfaray in la iska nadiifiyo iyana waa midhkaynu arkayno dhiiggu inuu nijaas yahay baynu arkaynaa wakti kasta oo gabadha ka go-o dhiiggaa caadadu inay cibaadadii wadayso oo aanay ka haftaamayn ay dadaalayso waay istifaadaad kuwaasaa ka mid wacan caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu qaal cali waxau yihi kuntu rajulan madbaa'an waxaan ahaa nin uu ka yimaado dhareerkaa yar ee xubinka taranka ka yimaada ee madyiga la idhaah ayaa aada iigu badnaan jiray fa amartu waxa aan faray almiqdaad saxaabiga miqdaad ibnu aswad la idhaah an yas'ala annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga inuu su-aasha iisoo weydiiyo fa sa'alahu wuu soo weydiiyey rasuulkii faqaala markaasaa waxau ihi fiihi lwudu weyse ayuunbaa ka waajibaya yajib fiihi lwudu waa inuu qofku ka istijoodaayu ka weysaysaa muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari cali bna abi aalib sida dee la ogsoon yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inantiisii bay wada joogeen sodag buu nebigu u ahaa marka waxaa igu dhacay buu ihi oo igu badnaa shayga madyiga la idhaahdo madyi iyo wadiyi waa laba shay oo qofka ka yimaado xubintiisa taranka rag iyo dumarba waqtiyada ay ka yimaadaan waa marka uu hamoodo kadib iyo marka uu wax culus qaado iyo waxyaabahaasaa la xusaa liiska fuqahada uguma jirta ama culimada axkaamta tan nooca qayla ay sheegaan ay yidhaahdaan markaanu qodaha cudnuun naga yimaada kaasi waxaynu aragnay maaha ama kutubta ku yaalla isagu waa wax dadka waalanta liiskaasi ku qoran yahay isagu waxaana weliba qaarkood ay ku tilmaamaan in dee biyihii tarankaba mararka qaarkood ay qofkaa jaadka cuno ka yimaadaan taasi khatarteeday leedahay ee qofku markii uu hamoodo dhareerkaa yare ka imanaya kaasaa igu badnaa buuli cali bn abi aalib radia allahu can nabigana waa ka xishooday miqdaad man waaba soo weydiiyey haddii uu soo weydiiyeyna si uu ugu dhigayba ama ha yidhaahdo cali bay saasi ka timaada ama ha yidhaahdo nin odayay taasi ku dhacdaye waxa uu u sheegay fiihi lwudu fiihi lwudu riwaayoyinka qaarkood waxay tilmaamayeen sababta uu miqdaad u diray fastaxyaytu an as'ala rasuula allah sala allahu calayh wasalam nabigaan ka xishooday inaan weydiiyey arrinkaa nabigaan ka xishooday marka saa xalkaa kalaan keenay riwaayada muslim waxay ku siyaadinaysay limakaanati faatima inantiisa faatimo aan wada joognay daraaddeed waaya marka dee waxaynu maraynay waxyaabii la isla waafaqsanaa inay burinayaan waysada ayuu ka mid yahay madyigaas almadyu waalwadyu labadaaba mid aad tidhaahdaba labada siyoodba dhareerkaa isaga ahi waa waxaad ugu talagelaysaa inuu la mid yahay kaadidoo kale un macnaa lagama maydhanayo waa sida kaadidoo kale un kaadida marka ay qofka ka timaado dee wuu ka istijoodaa markay meel ku dhacdo jidhkiisa iyo maradiisa wuu nadiifiyaa waa ka weysaystaa sidii kaadidunuu la dhaqan wadigaa iyo madigaa waaya marka waxyaabaha waysada jabiya laga istijoonayo laga weysaysanayo laislaba waafaqsan yahay xadiidkan saxiixaynka ku jiraa tilmaamayo waxaa ka mid a bahalka magaca layda xadiidka waxa uu faa'iidaynayaa ana khuruuja almadyi yuujibu lwudu laakiin maydhi ma waajibinayo riwaayaadka qaarkoodna sidaasay siyaadiyeen waxaynu halkaa ka arkaynaa oo kale qofka keliya warkiisa in la qaadan karo oo lagu camal falayo ila waa masale mukhtalafahoo la isku diiday hadduu xadiidka hal qof soo wariyo waa laga qaadan doonaa yuqbal khabaru laaxaad ila miqdaad fariintii uu ka keenay rasuulka ayuunbuu calina qaatay riwaayada muslim waxayna dheeraadahayd oo kale iksil dakarak watawada waqsil aaluntaayayn xubinka taranka maydh weysayso xubinka taranka maydh xiniyahana maydh weysaysana waxaa laga yaabaa dee xubinkan taranka waxaa loo maydayaa iyo xiniyaha waa meelihii wax gaargaadheen oo waxay aana u yihiin in wax gaadhaan marka waxa halkaa laga qaadanaya marada meeshii uu gaadhana sidoo kale in la nadiifinayo inuu nijaas yahay unbaa markaa ay taasi tilmaamaysa waxa laga yaabaa dee dadka qaarkood inay labada bayna alifraadi watafriid macnaha min ifraadin wa tafriid qolana inay xaggaa tagaan qolan xagga kale oo qofna marka waxa uu arkaba inta iska xishooda u haa culimada waxba waxaan oo kale haweydiin waa arrin yaraha hoose inuu iska maydho un uaa madiiba waxa kaa yimi bmadini shaawadii waxaase u yaqaanaa soomaalida inuu dabeedna maydho un maydho un baa suuragala mid kalena inaanu dee keergaraynba ama isku mashquulinbaba ayaa iyaduna dhacda laakiin sida loo isticmaalaya waa saasoo kale wey waxaa kaloo aynu ka faaidaysanay anahu laa yakfi fi ahaarati min almadi istijmaal kaadida waxa ku filan inuu qofku iskaga engejiyo waraaqe iyo clinics iyo shay qalalan inuu iskaga nadiifiyo waana ku tukan karaa laakin madyigani waa nijaas bal laabudda min alma isaga waa in biyo la isticmaalo waaya markaa dee xaaladaha marxaladaha xasaasiga ah qofku uu marayo waxaasoo kale kolka uu arko yaan maaragtay shahwadiisu caqliga un daboolini bal ha ku yaro xisaabtamo in uu dee cilmigana tixgeliyo uu iska nadiifiyo marxaladaha qaarkood baa laga yaabaa iyadoo qofka kuba adag inuu maaragtay arko dee markaa iska nadiifiyo wacan caishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayhi wasalam qabala bacda nisaa'ih nebigu wuxuu dhunkaday qabala wuxuu dhunkaday bacda nisaa'ihi dumarkiisa qaar ka mid a mid ka mid a uma kharaja ila alsalaa salaadu u baxayoo walam yatawada ma weysaysanin islaantaa jidhkeedu iyo jidhkiisu iyadoo istaabteen ayaa haddana uu salaada horay ka tegey oo aanu wax weyse ah u dhaqaaqin akhrajahu axmed wadacafahu lbukhaari والحdيiث ضعيiف ومنهم mن qwاah وصحaح waay marka xadيiثkani isaguna wuxuu tilmaamaya waa waxyaabaha waysada jabiya ee la isku khilaafsan yahay mid kamid a oo ah jidhka ninka iyo gabadhu marka ay istaabtaan marka i labadii qof jidhkoodi uu istaabto ninkii iyo gabadhii waysadii ninkii ma ka jabaysa ha iyo mayaba waa la yidhi labada qowlba waa jiraa marka xadiidkani isagu waxa uu tusiyey in aanay ku jabaynin waysadu taabashada ruuxa dumarka ahi iyo ninku ay saartaan iyadoon waxba udhaxaynin xadiidka dee aimada qaarkood waa daciifiyeen laakiin dee waxa uu kuleeyahy qaarkoodna waa yaro xoojiyeen markaad sharaxa soo raacda aakhirka u dambeeya wuxuu leeyahy waqaala zaylaci waa nasbu raaya ayuu kaga hadlayaa sanaduhu jayid wasaxaxahu axmed shaakir waalalbani qolyaha mucaasiriinta ahayna daynu saxiix yahay ayaabay iyaguna maaragtay raaceen oo ay ku tegeen xadiidka muuqaalkiisu wuxuu ina tusinayaa gabadhoo la taabtaa inaanay jabinayn aayaddana mucaalid buu ku yahay oo qolada kalena aayadday daliishanaysa ilaahay baa yidhi aw lamastum nnisaa qirooyinka qaarkoodna aw lamastum nnisaa marka lamastum iyadu waa taabashadii un bay ku cad laamastumna taabashana way noqon kartaa jimacna way noqon kartaa marka daliilkiibaa wuxuu noqday aayadda ay soo qaateen baa wuxuu noqday mid muxtamil ah oo taabashana ay ku suuroobi karto taabashana lagu fasiri karo galmana lagu fasiri karo raqamka saddexaad wuxuu ihi xadiidka sida ku fiicani waxa weeye in lagu fasiro marka uu qofkani taabashada wax uga jeedo ee hamad iyo dareen gaari uu la socdo waktigaas ayaa lagu fasirayaa buuri waaya taabashadanina ma burinaysee waxay sabab tahay qofka in waxyaabihii burinayay sida madyigii iyo waxaas uu ka yimaado ayaa suuragal ah xadiidku dee labada qowlba waa jira khilaafka culimada aan soo ururino saddex qowl bay masel afarta madhabood ee ay u badan yihiin inta kalena inay la kala socdaan saddex qowl bay u kala tegeen xanafiyadu waxa ay leeyihiin gabadha taabashadeedu asalba ma jabinayso shaaficiyadu waxay leeyihin mar walba waa jabinaysaa kol haddaanay maxramkaaga ahayn ta la isku khilaafsanya waa tii ajinabiga ahayd ee gayaanka ahayd ee meher kuu qabanaya waaya maalig iyo axmed iyagu waxa ay ku tegayaan taabashadaas hadday ujeeddo wadato oo qofkani rabitaan iyo raqbad iyo dareen uu la socdo ayaa ay maaragtay jebin kartaa waxaad se moodaa dee axaadiis kalena inay jiraan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo uu ka mid ahaa xadiidkii tilmaamayey in caaisha nebiga ay hor jiiftay nebiga ayaa caaisha hor jiiftay habeen isagoo cibaadaysanaya markaa kolka uu doono inuu sujuudo dee aqalkuna iska yaro ciyoyi buu ahaayo sidaasuu yaro cagta ayuu saa u qabanayay marka uu soo socdo soo foorasanayo dabeetana cagahan ka laabanaya bay ti markaasuu iska sujuudaya marka dee halkaa waxaa ka muuqda isagoo tukanaya islaanteedii islaantiisii inuu taabanaya wayse ka jabtuu soo weysaystayna lama sheegin marka ay ka jawaabayaan culimadanle waa burinayaan waxay idhaahdaan lacallaha inay waxuwaneyn riwaayo kalea iyaduna jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ay agjiifaan habeen daydeeyey waxaan isiri armuu meel kala tegey gacmihii aan fidfidinayay baa cagihiisa isagoo sujuudsan ku dhacay oo duco akriyaya ducadii ay noo soo warisay markaana dee riwaayadkuna waxay muujinaysaa gacanteedu inay taabatay cagtiisa iyadoo aan la sheeginin wax ka bureen sidaasaa markaa aada moodaa in adiladu ay xaggaasba u badan yihiinba mararka qaarkoodna dee dhib baaba iman karaa dhibaato ayaaba qofka bani aadamkaa la kulmi karto marka cidhiiriga uu badan yahay iyo saxmadda iyo sida dee xajka oo kale hadduu qofku idhaahdo markay gabadhi taabataba waan soo weysiisanayaa wax dawaaf la yidhaahdo iyo wax sacyi la yidhaahdo midna u jiri maayo qolo shaaficiyada madhabteeda ku adkaystoo beri nala socday baa waxay yidhaahdeen waxaanu ku dadaalaynaa inaanu weysada ka ilaashano islaamaha isweydaaranaya faraha badan way jiidhaan dabeedna intay baxaan bay soo weysiistaan haddana way jiidhaan intay baxaan bay soo weysiistaan marka waxaa laga yaabaa inta uu sii socdo xamaamkii tegaya waxay qaadanaysaa rubuc intuu ka ku jiraana waxay qaadanaysaa nusa saaci rubuc kalena wuu soo soconaya intaasuu dawaafka dhammayn laha nimankii markay dhowr jeer ay waysadii ka burtay bay fikireen maxaynu yeelnaa hadda wakti fog maaba beri dhawey way fikireenoo waxay iibsadeen markaa sharabaado sharabaadadii bay geliyeen gacmaha iyo cagaha intii ay dumarkaasi ka taataabanayeen dee nimankii oo sharabaada ku wada sitaa gacmaha markaa runtii dee cidhiiri badan baa meesha yaalla marka adigu almuhim masaladu waa khilaafiga lakin waxaad yar moodaa labadaa daliila saxiixa ahi kan haddii daciif ba lagu tilmaamo haddii kan lagu daro isna saxiix laga dhigana dee adiladu dhinac baabay u badan tahay waxa ay daliishanayaan marka culimada tilmaamaya in waxani uu burinayo aayadda aayaddiina dee ixtimaal baa gacan khilaafkooda intaasaynu kusoo ururin karna waxyaabaha lagu murmay weeye taabashadaasi وعn أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاaل qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم نبigu waxa uhi إdaa waجada أxadكم midkiin marka uu ka dareemo oo uu ka helo فيi baطnihi calooshiisa شhay-an wax qurhuruc ah macnaha inay ciladaysan tahay oo naqas iyo wax kusii yihiin markuu calooshiisa ka dareemo faأshkala عalayhi oo dabeetana ay ka qarsoonto ama madmada uu ka galo akharaja minhu shayun talow miyay wax ka soo baxeen am laa mise waxba kaamay soo bixin labadaasuu qofku isagoo salaadii ku jira ayuu ka shakiyey talow wax naafihi miyay kaa soo baxday mise caadi baa tahay ayuu qofkii ku shakiyey falaa yakrujanna min almasjid masjidka yuu ka bixi buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam oo looga jeedo salaada yuu ka bixi xataa yasmaca sawtan ilaa uu dhawaaq maqlo aw yajida riixan ama ur uu dareemo waaya ilaa calooshiisaa qudhudhucle ay far waaweyn wax ugu qorto yuu ka dhagaysanin wixii medmadow ah akhrajahu muslim waaya xadiidkani waxa uu tilmaamayaa koog in waxaan la yidhaahdo neeftu qofka bani aadamkaa ka soo baxaysa xagga dambe in ay burinayso waysadii oo ay jebinayso waay ila waa waxyaabihii ka soo baxay xagga dambe waxaa kaloo uu tusinayaa waxa shakiga la idhaahdo in aan lagu xisaabtamaynina goorta wax ay jebinayaan waxaa soo baxa inuu yahay wakti uu yaqiin waxu hayo mustafaadaadka aan eegno hada alxadiidu axadu adilati alqaacidati alkuliyati alkubraa wa hiya alyaqiinu laa yuzaalu bishak qawaacidda shareecadeenna shanta qaacidee ugu waaweyn mid ka mida buu xadiidku daliil u yahay oo ah ina alyaqiina laa yuzaalu bishak shayga yaqiinta ah shaki laguma kaxeeyo hadda iyaday taallo dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka mararka qaarkood taas laakiin markanuu salaada ku jiro wuxuu ku xisaabtamayaa yaqiintiisii buu haysanaya ila camal cibaada buu wadaayo oo ay tahay faran ina sii wade waaya marka qaacidadaas horta xadiidku daliilu yahay sidaa darteed baa culimada fanniga qawaacid ulfiqhi la yidhaahdaa ay soo qaataan had iyo jeer xadiidkan ile qawaaciddaas waxay u bahan yihin daliil asal looga dhige imaamu nawowi wuxuu yihi hada alxadiidu aslun min usuuli islaam waa koo waa qaacido weyn baa ku jirta halkan inaan wixii yaqiintaha meesha laga saarayn shaki daraadi marka yaqiintaadu waxayd inaad daahir tahay saasaad ku tukanaysay salaadana ku gashay marka iyadoo aada shakiday ha uga bixi alcaqlu saliim yu-ayidu hadihi alqaacida alsharciya yaqiintuun baa ka xoog badan shakiga caqliguna saasuu sheegaya cilmiguna waa caynka marka sida asalkaah waa inuu daahir yahay qof falaa yabtulu wuduu walaa yanfatilu min salaati salaadiina kama baxayo imaamu lbukhaari markuu kitaabkiisa xadiidkana soo qaadanayay wuxuu u baabaystay baab laa yatawada'u min ashaki xataa yastayqina ilaa uu yaqiin helo qofkii kama baxayo salaada waxaad ka faa'idaysatay oo kale riixdaasi ama bahasha waxaa soo baxay inuu jebinayo sawdka iyo urta waxaa looga jeedaa un inuu yaqiintii ku helo inuu yaqiintii ku dareemun baa looga jeedaa salaadii in laga baxaa ma banaana waa xaraam kol haddaad salaad gasho ha ka bixin waa xaaraane siiba de hadday faral tahay faralkaa ka bixidiisu ma banaana waa xaaraan wey xadiidku waxaa akidi doona axaadiidta soo socota ee sheekada shaydaanka uu nebigu ku deerifaynaya calayhi salaatu wasalaam taasaa marka mar labaad uu soo celin doonaa waxa uu khataabi ka faa'idaystay xadiidkan masale kale oo fiqiyahoo xeer ciqaabeedyada baabkooda loo daliishan karo oo ah qofka khamriga cabbaa haddii sankii haddii laga uriyo khamrigii in loo ciqaabi karo halkaasuu kala soo baxay waayo urtan dee waxaa lagu xaqiiqsada baa la yidhi oo waysadu ha ku burto oo hala soo weysaysto salaadii hala soo celiya baa la yidhi soo maaha tani waa ur tii khamriguna hadday noo urto kana waynu ku ciqaabi ilaa waa laba uroodune halkaasuu sheekhu ka faa'idaystay iyadoon markhaatiba loo hayn wain lam yushaahad yaan laba arki yashribu isagoo caddaya walaa shahida calayhi shuhuud walaa ctarafa bihi waa culimada qaarkood baa qaba laakiin sida raajixa waxay u badan tahay wixii xuduuddaasi waxay iskaga binaysan yihiin arrinkooda uu yaraa culus yahay in sidai caadiga ay shuhuud loo helo wa can daliq bni caliyin radia allahu canhu qaala rajulu ninbaa waxa uu yidhi masistu dakari xubinkayga taranka ayaan taabtay buu nebiga ku yidhi nebi allow xubinkayga tarankaan taabtay ka war aw qaala ama wuxuu idhi alrajulu nin ka waran yamasu dakarahu fi salaa xubinkiisa taabanaya markuu salaada ku jiro acalayhi lwudu wayse miyaa lagu leeyahy waysadu miyay ka jabaysaa qofka xubinkiisaa taranka taabta faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi laa maya kama jabayso innamaa huwa badcatu mink waa xubin dee jirkaaga ka mid a akhrajahu alkhamsa wa saxaxahu ibnu xibbaan wa qaala ibnu lmadini raggii ka wanaagsan buuri sheegaya in aanay burinayn marka la isu eego sinaacada iyo farsamada musalax marka la isu eego wuxuu u galay masalo kale masaa'ilka la isku khilaafsan yahayna ah oo labada gacmood intooda cadcad ee baabacooyinkooda hadduu qofku ku taabto xubinkiisa taranka ama meeshaa saxradii kaledu ay ka soo baxaan uu ku taabto ama qof kaleba uu kiisa taabto sida ilmihiisi yaraayoo kale ma ka burayaa mise kama burayo ha iyo maya labadaba waa la yidhi muu ka burayaa iyo kama burayo bal xadiidkaa hore isagu muxuu sheegay wuxuu sheegay in waslad kamidahun uu yahayoo aan la karantiimeyn waslad jirkaa kamida wey sida lugti iyo cagta oo kale dee maxaa loo karantiimeynayaa wey wuxuu lay lamid inun jirkaaga kale haddaad taabato waxba jebin maayo buu xadiidkaasi sheegay kanaa lala akriyayaa marka wa can busrata binti safwana radia allahu canha inantaa waxaa laga wariyay asxaabiyadda ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu waxa uu yidhi man massa dakarahu falyatawadda qofka xubinkiisa taranka taabta ha weysaysto dakarku waa kii ragga eh ka dumarkuna waa la miduun xubinka taranka qofka taabta haweysi akhrajahu alhamsa wa saxaxahu tirmidi wa bnu xibaan wa qaala albukhaari isaguna waxa uhi huwa asaxu shayin fii hada albaab baabkan isaga ah xadiid ku soo arooray waa ka ugu saxiixsan marka waxaad arkaysaa cali ibnu madine oo sheekhii bukhaariye bukhaari ayaa midiba xadiid ayuu uhiiliyey waaya labada xadiisbana waa saxiix weeye bal haddaba waxa uu sheeku yidhi maa yu'khadu min alxadiiayn labada xadiid waxa laga qaadanaya ayaa uu sheegaya alxadiiaani صaxiixaani wamahma amkana aljamcu baynahumaa wa icmaaluhumaa fahuwa أwlىa min isqaadi axadihima biاlakar nusuustu markay iska hor yimaadaan tallaabooyinka la raaco waxa kow ka ah in lagu wada camal falo la iswaafajiyo oo la isla akriyo wjuh jamc iyadana musalaxaa laga raajacaya iyo usuulka haddii markaa dee taasi ay suroobi weydana waa in midkood la qaato ka kalena laga tago naasikh iyo mansuuq ama la kala rajaxo ama caam iyo khaas la isaga dhigo haddii markaa taasina ay suroobi weydana yutawaqaf waxa uu ahaa in laga joogsado oo aan markaa dee intuu ilaahay cid usoo saarayo laga joogsado si la kala saari kari waayo xadiiu cali yadullu calaa ana masa dakari laa yanqub alwudu nebiguna wuxuu ku sababeeyey inuu xubin yahay xadiidkan kale inantani warinaysaana inuu jabinayo afdalu maa yujmac bayna alxadiisayni biaxadi dariiqayn laba wad laba siyood midkoodun baa lagu jamcin karaa ayuu yihi sheekh in la yidhaahdo annahu yanqub alwudu idaa masahu min kayri xaa'id marka uu qofku taabto iyada oo aan waxba ka xigin markaasay waysadu jabaysaa haddii wax ka xigaanna ma jabayso marka xadiidkan yidhi waa waysadii wuu jabinaysaa taabashadaas waxa lagu fasirayaa waa marka aan mara ka xigin ee gacantii iyo isku baxsadaan qofka xubintiisani xadiidkan yidhi ma jabinaye waa waslad kaa mida waa marka ay mara ka xigto waxaana sii fasiraya dee bal xadiidka hore waad eegi kartaayo erey baa ku jira odhanaya alrajulu yamusu yamasu dakarahu fi salaa alrajulu yamasu dakarahu fi salaa bal ka warran ninka xubinkan taabanaya isagoo salaada ku jira su-aasha taasay udhigantahe maogta dee siduu yahay miyuu soo faydfaydanayaa miyuu silan yahay salaada dhexdeedii isagoo ku jira halkaa gacan la raadsanaya walow keligii baa tukanaya marka culimadu khayr allaha siiyo meel dheer bay wax ka eegayaano waxay yidhaahdeen dee ninkaa la sheegay isaga oo salaad ku jira inuu istaabtay waa inuu dushiisa ka taabtay amaa inuu hoosta gashado oo dabeedna gacantii uu taabiyo taasi waa baciid bay yidhahdeen marka riwaayadaas waxay na tusinaya ereygaas in marka mara udhaxaysa iyo marka kale uu kala noqon karo waayo jamca labaad waxa weeye ana masahu bishahwa yanqud lwudu wamasahu biduniha laa yanqud marka waxuu uga jeedo ee xubinka uu maaragtay u qasiyo oo uu xubinkaasi hamadiya wax yeesho oo dareenkiisa uu kaco markaasay jabay ila wedigii iyo medigii baa laga yaaba inay soo baxeen iyo xaraarad kale iyo xas yimaadaan marka laakiin aan waxba jirin marka jamcaka hore ayaabaad u dhow isagu laakin wuxu uhi sheekhu waljamcu alakhiiru awjah waaqrab awjahu waaqrab kan dambuu yaro rajaxay laakin waxaad yar moodaa inuu kaa hore usii yaro dhow yahay almuhim labadaa xadiid waxaa lagu jamciyey in jamca hore aynu qaadano dee qolyaha qaarkoodna kanay qaateen taabashadii inay burinayso marka xubinkaaga iyo ka caruurta iyo ka waalidka iyo ku dhintay midnaba iska dah leannahu xaaladan aad weyse qabto dahaaraad ku sugantahay aada wanaagsan nadiif baa tahay xubnii waad soo maydho waad ka soo shaqaysay marka wadwadka meelaha hoos hoosta ah laga fiican waay وعn caiشhaةa رadي الlaه عanهa أna rasuula الlahi salى الlahu عalayhi waslama qaal nebigu wuxuu uhi man asaabahu qofka uu ku yimaado ama uu ku dhaco qay-un hunqaaco aw rucaafun ama sanboor aw qalasun ama hanjaleelo aw madyun ama dhareerka noocaasa falyansarif salaada ha ka baxo falyatawaba ha weysaysto uma liyabni ha ku bineeyo oo ha ku dul qabto calaa salaati salaadiisa halkii horuu maraya ha kasii ambaqaado uma liyabni calaa salaati salaadiisa hasii ambaqaado wa huwa fii dalik xaaladaa uu weysaysanayana laa yatakallamu ma hadlayo yuu hadlin akhrajahu bnu maaja wa dacafahu axmed wakayruhu waalxadiidu daciif wasawaabu irsaaluh xadiidkaasina isagoo daciifa macnahaas u sheegay xadiidkani dee darajadiisa waad arkaysa waxyaabaha uu sheegayana waxaa ka mid a wixii la isku khilaafay waysada ma burinayaa mise ma burinayo oo culimada barhkood yidhaahdeen haayo wuu burinayaa qaarkoodna ay yidhaahdeen maya oo waysada waxba ma yeelayo dar ka mida buu sheegay waa saddex shay ama laba shay baan idhaahno hunqaacada iyo samboorka qay-un aw rucaaf qay waa hunqaacada rucaafkuna waxa weeyaan waa samboorkii qofka sanka ka imanaya dhiiggii sanka ka imanaya qalaskuna waa hanjaleelada wala fahmayaa taa ciyaalku had iyo jeer waa kuwan soo yar daacahun qaaco yar yara oo isdaba socota adiga laftigaagu mar ad yar hidigto ama aada yara dibirsan tahay waxun baa kaa soo yar fasaha afkana aan soo dhaafin iyo intan dhuunta iyo markaasaa dabeedna markaad soo yaro dacdaa xoogaa soo raaca hunqaacaay oo markaad is idhaahdo tufna inta candhuufta iska la-eg hanjaleeladu waa taas wey wax kale ma la odhan karaa maxaa la idhaha balda ha banda taasi waa yar qariib qariib kufasir waaya waka marka ficlanna waxay ku badan tahay yaryarka ciyaalka yarar bay dee ku badantah lakin qofka weyn marmar bay ku dhacdaa sida saxda ahina waxa weeye markay unqaacada yana basiidka kadiskii uu soo celiso laabto cunaha ay soo dhaafto carabka ay soo gaadha inaana dib uliqina aad tustaad ka yar luqluqato sida saxdi wacaynka oona dib isugu celi waa nooc hunqaaco yarun wey iyo sam dhiiggii samboorka ma jebinayaa isaga madigii soo aragna madigii de xadiidkaa saxiixa cali baynu kusoo aragnay xukunkiisa waa la isla waafaqsanaa laakiin kuwani maadaam aanay xubintii saxarada iyo kaadida ka imanin ee wax kale oo jidhka kale ay yihiin ma burinayaan ha iyo mayaba waa la yidhi xadiidkani arrinta kale uu sheegay waxa weeye qofkani intuu waxani markii ay ka yimaadeen salaadiisii ka baxo oo uu afdhaqdo oo uu weysaysto ama dhiiggii iska maydh uu weysaysto salaadda halkii inuu kasii wadayo iyana waa arrin kale arrin kale oo iyana baabulmurana weyi hadduu laba ragcadood waday oo samboorkaasi ka yimi intuu iska maydho ama hunqacadaasi ay ka timi intuu ka afdhaqdo inuu dabeedna weysaystu labadii baaqiga u hadhay un tukado ayuu tilmaamaya xadiidkani daciif weeye xadiidku marka waay marka aynu sii eegno waxa laga faa'idaysanayo daahirkiisa wuxuu faa'iideynayaa arrimahani qofka ay ku dhacaan in dee uu maaragtay salaadii ka baxayo weysiisanayo laakiin goortu salaada sii wadayo halkii kasii ambaqaadaya waxa wey markaan hadal dhex gelin saa matnigaba aada ka arkayso xanafiyada iyo zaydiyada qolada la idhaahdo oo shiico yar khafiifa ah ayaa arrintan qaatay shaafici qowlkiisii qadiimka ahaa ee uu ka guuray baa la socday akhirkii laakiin jumhuur lculamaa waxay ku tegeen ilaa buطlaani salaati ida xasala naaqidun lilwudu wa cadami jawaazi lbinaai calayha labada arrimood uu xadiidku sheegay nusuus kale usoo qaateen jumhuurtii waa ka guureen haddii wax waysada buriyaa uu ku yimaado qofka salaada dhexdeeda waysadiina way ka jabaysaa salaadiina way ka jabaysaa salaadana wuu soo bilaabaya sidaana waxaa tusinaya xadiidka saxiixa ah ee xasankaa baan leeyahay caliy ibnu balqi idaa fasaa axadukum fi salaati falyansarif walyatawada walyucidi salaa hasoo weysiisto qofku salaadii hasoo celiyo ikhtalafa alculamaau fi lkhaarij annajis min khayri sabiileyn ayr hayri lbawli waalgaa'idi waxay isku khilaafeen wixii meelahaa soo baxaya sida masalan si gaara aan isu dul taagnay hunqaacada iyo iyo dhiiggaa qofka ka imanaya samboorka waysadii ma jebinayaan mise ma jebinayaan imaam maalik iyo shaafici waxa uu leeyahay waxyaabahan waxba ma jebinayaan imaam lbaqawi wuxuu leeyahy akaru saxaabati wataabiciin saasay qabaan imaam nawowi waxa uu leeyahy nabiga kamay sugnaanin samboorka dhiigga ah iyo in laga weysaysanayo hunqaacada dabcan wuu iska maydhaya un qof salaadii markuu ka baxo wuu iska maydhaya uu sii waday الشhekh cabdالرحman الsacd wuxuu le isaguna raacay qoladana wuxuu leeyahay الصaحيiح أن الdam والqay وanaحوahma laa yنqid الوuضوء qaliilha وakaiiruha لأnnahu lam yarid dliil عalى naqd الوuضوء daliil muujinaya ma jiro albaraء alasliya ayaa sidaas wey waxyaabaha marka ay daliishanayaan waxaa kamid ah cmar بن الkhaطاab markii toorida laga taagay radia الlahu canh siduu cibaadada ilaahay ugu adkaa de waa waktiyadii ugu dambeysay noloshiisa kamabuu bixinba salaada saxaabigii kale unbuu jiiday uu yidhi war hore u gale isagu uu kusii loodiyey intii maaragtay dhiig iyadoo butaacayo ayaa salaadii uu kusii waday xasanulbasri waxa uu leeyahy taariikhda sidaan ka dhuganaya ama aan ka arkay muslimiintu marka ay dagaalamaan iyadoo dhaawacoodii dhiiggu uu ka daayay tukan jireen abu xaniife iyo axmed ayaa arrintan ku tegey in samboorka iyo uu jebinayo waxaan la yidhaahdo hunqacada marka iyaguna waxa ay le xadiidu abi darda annahu qaaa fatawada'a inuu nebigu hunqaacay oo uu dee maaragtay weysaystay bay soo qaateen afarkaas oo raggiisana la tilmaamay inuu ay la cuskan karo laakiin mawaajib bay ahayd mise inuu dee nebigu iska nadiifinayun bay ahayd waay almuhim waxa ay u bateen in aan laga weysiisanayn laakiin la iska nadiifinayo hunqaacadii iyo samboorka ode waa kii xadiidku aha ka baxo oo iska soo nadiifiyo wacan jaabir bni samurata radia allahu canhu ana rajula sa'ala nabiya sala allahu alayhi wasalam nin baa nabiga wuxuu weydiiyey anatawada miyaanu ka weysaysanaynaa min luxuumi lghanam ariga hilibkiisa qaala nabigu wuxu uhi inshiita dee haddaad doonto ka weysayso qaala wuxu uhi annatawada miyaanu ka weysaysanaynaa min luxuumi libil geela hilibkiisa qaala nacam ha waa laga weysaysanayaa bu akhrajahu muslim imaam muslim baa xadiidkan saxiixiisa ku soo saaray oo wariyey waaya waxyaabaha la isku khilaafay waxaa ka mid ah hilibka geela waysada miyuu jebinayaa mise ma jebinayo ha iyo mayaba aimadu way yidhaahdeen laakiin bal gebagabadaynu khilaafkooda sheegi doonaaye mustafaadaadka xadiidka aan u galno su-aal baa nabiga ninkani weydiiye wuxuu hi hilibka ariga markaan cunama ka weysiisanaa haddaad doonta bu riwaayo kalena way inoo iman doonta hilibka geelana ha waa laga weysiisanayaa bui isaga go-aan buu ku siiyey waa laxmul ibil inuu weysada burinayo hilibka geeloo la cunaa ayaa uu tilmaamay sida markaa madhabu imaamu axmed mashhuurka ahina waa sidaa waaya markaa wuxuu ku yidhi waxay madhabkan imaam axmed waxa ay ku tegeen ana naaqia min ajzaai ibil huwa alhabr faqad liannahum khasu laxma bilhabr duuna baqiyati ajzaaih fahum yarawna ana alqalb walkabid walkirsh wاsanaam wanaxwi dalika min ajzaa'iha laa yatanaawalahu nas madhabtan axmed ibn xambale markaa ku tegay inuu burinayo waxay iyagu leeyihiin ka burinayaa waxa weeye hilibka darabta ah ama wasladaha ama saaftimaha ama jiidhka hilib marka la idhaahdo dee waa kaas be hilib waxaan yar yarkee gudaha ku jira dee hilib lama idhaahdo ninka haddii la idhaha hilib miyaad cusay wuxuu odhanaya maya beer baan cunay hilib miyaad cusay maya crus baan cunay cruska iyo dee xaydha iyo waxaasina waa had iyo jeer waktiyada qaar bay tagaanba markuu neefku weydoobo way ka baxaanba meesha marka wixii soo haray asal ah ayaa magacan iska leh ayaa ay ku tegeen saa darteed calooshii iyo mindhicirkii iyo beerkii iyo wadnihii iyo kuruskii iyo hilib lama yidhahda bay ku tegeen marka habrigan uu kuu sheegaya waa wasaalka jiirka ah sida cilmu luqa macruuf ku ah masaladaa waa la deedisheeyey oo waxa la lama kala qaadayo hilibka doofaarkaba markii uu diiday qur-aanku dee laxmi unbaa la tilmaamay laakiin waxa la isla waafaqsan yahay inaan la rifaynin haddana seedihiisa iyo lafihiisa iyo waxba inaanay lagu soo kala hahayn ama waa wada shay wada dayiba la qaadanaya ama waa laga tegi labadaa mid weyn waxa u asala in hilibka geela laga wada laga weysaysanayo laba xadiisoo saxiixa oo midi kan yahay ko labada xadiis midi waa kan marka labadaba muslim bay ku sugayihin kakala ka kalena isaguna cibaaro kasii adagunbu u sheegayo hilibka ariga ma ka weysaysanaa maya hilibka gela ma ka weysaysanaa ha ka weysaysa habkaasi isaguna usheegay xikmadda ayay isku yaro dayeen inay wax ka sheeg sheegaan marka si yar adag bay usheegeeno waxay dhahan fakana aqrabu maa wasaluu ilayhi huwa ana libila fiiha quwatu shayطaaniya ashaara ilayha anabiyu biqowli inaha min aljin tabar shaydaan baa ku jirta oo xadiid bay ku soo aroortay axmed uu warinayo in uu yidhi nebigu jinka ayay ka socotaa horta shaydaaniyadu sideedaba waxa weeyaan shaytana wuxuu noqday wax kakan oo kadeedan weyn ee kii asalka ahaabuu noqday macnaheedu maaha fulaanun shaydaanun ama shaytana fulaanun haddii la idhaahdo wuu kadeedan iyo wuu kakan yahay unbaa loo qaadanaya marka bahashan geelani sibuu isaga yaro kulul yahay isaga yaro kadeedan yahay jinka ayaaba laga abuuray xadiis noocaasi waa jiraa marka jinka iyo arrinkiisa wixii ku lug leh waxa lagu qaboojiyaa diyo koow qofkan dabeedna hilibkan cunayna isna sibuu usoo yaro kululaanaya de waa adiga arkay oo nimankan geela qale ee hilib geelka badsadaa dadka si unbay uga kulul yihin maca geelsilahana ku daro marka quwa shaydaaniya xadiidkaana waaba soo qaatay ibnu qayim laftiisa aad buu masalada u sharxayaa koow intaasi waa sheega waa xikmad wey xikmadaa kolley allahu aclam waxaa ka mid noqon kara in dee urna uu leeyahay ur buu leeyahy had iyo jeer adiga arka hodheelada hilibka geela waxa lagu kariyo waxaa la dhigaa ama taydh badan ama gaas baashan gaas ee faraha cadaysa ayaa lagu faraxashaa si aanu uga soo urin qofka sida kalluunku usoo uroo kale marka urtaasina waa leeyahay kulaylkan kalena wuu ku jiraa oo lagaba yaabo qofka iminka marxaladda waktigan aynu taagani daad cuntada inaad aada u kululaato biyo badan u baahato wayse u baahato dhidido oo xikmadda allahu aclam lakin xadiidka saas sheegay waxa aan iyada lagu daraynin caanihiisa caanaha laguma darayo inkastoo yidhahdeen qolyaha qaarkood ha looga qiyaaso oo ha la raaciyo log laguma darayo caanuhu oo hilibkii ma raacaya khilaafka culimada markaynu ku soo dhawaano saddex madhab abu xaniifa maalik shaafici waxa ay ku tegeen hilibka geela in aan laga weysaysanayn axmedna waa laga weysaysanayaa buu leeyahy laakiin a'imo kale ayaa intay culimadaas saddexdaa ka baydheen axmed u hiiliyey waxaa ka mid ah imaamu nawowi raximah llah wuxuu leeyahy ixtaja asxaabunaa bianbaa daciifa fii muqaabili haadayn alxadiiayn saxiixayn asxaabteedii reer shaafici buu ihi imaamku dee wuxuu ahaa mujtahid fi lmadhab ayuu ahaa oo miisaankiisuu leeyahay waxay soo qaateen buuhi xadiisyo daciifaho ay ka hor keeneen labadan xadiisa saxiixa ah ee muslim ku sugan marka dayhaqi laftiisa oo isaguna sidaa naawi aimada waaweyne shawaaficda ahaa waxa uu leeyahay imaamu shaafici shardi ayuunbuu uxidhayo wuxuu hi xadiidkaa hilibgeelku inuu jebinayo ka hadlaya hadduu ansaxo madhabtaydu waa sidaa waqad saxa alxadiid guud xadiidkiina wuu ansaxay madhabta shaafici markaa waxaa loo tixgelinayaa buui in uun burinayo shardigaasunbuu ku xidhay buui ilaa waktigii culimadaasi ay ijtihaadeen ay masaa'ilkan qorayeen wax badan baan axaadiid badan baan cagadhigan oo weli hufidooda iyo kala haadintooda la waday ninba ninka uu markaa kasii dambeeyey ayuu axaadiistii miid ahaa ka helaya qaala alkhaaabi dahaba ilaa hada caamatu asxaabi alxadiid muxadisiintu saasay u bateen qaala bnu khusayma lam nara khilaafan bayna culamaai alxadiid iskuma khilaafsana inuu jebinayo wa ashaara albayhaqi ilaa tarjiixihi waاkhtaarahu wadaba canhu waqaala ashaafici insaxa alxadiidu fii luxuumi اlibil qultu bihi qaala albayhaqi qad saxa fiihi xadiiثan waqaala alimaamu الnawowi fi lmajmuuc alqowl اlqadiim inahu yunqid wahuwa alaqwى min xayثu اdaliil wahuwa aladii actaqidu rujxaana imaamu shaafici baa qadiim iyo jadiid buu lahaa qadiimkiisii hore wuu burinayaa buu ahaa qowlkiisii hore qowlka dambuu ku tegey ma burinayo laakiin imaamu nawowi wuxuu leeyahay waa masalooyin dhowraa jira oo xoogaaya oo aqwaashii shaafici kii hore ee markii hore uu qaatay uu sax noqday kii uu marka dambe u guurayna uu daciif noqday aqwaal noocaasi baa jira markaynu soo ururino waxa ay daliilka u badan yihin laga weysiisanaya xikmaddu waxay doonto ahaate laakiin xadiidka saxiixa ay tixgelintiis ayuu leeyahay waayo marka sidaa aada ku arkayso oo aimadu ay sharxayaan magaca qudhiisiina ku xisaabtankiisuu leeyahay waxaa nabiga la weydiiyey laxmul ibil laxmul ibil haddaan shaygii laba odhaninba dee iyaduna waa macno kale weeye saambuusaan ayaa dadka qaarkood ay ku yaro raftaan xoogaa isaga saambuusa la idhaha mala laxmul ibil lama idhaha xagga tasmiyadiisa iyo magaciisa marka la eego magacaasaa loo yaqaanaa laakiin nin imika halkan jooga hadduu saambuuse cuno laba midhoo saambuuseah oo tidha afkaaga maxaa ka qoyan dee wuxuu kuleeyahay hilibgeel baad cuntay maya maan cuna hilibgeel saambuusaan cunay buu ku ohanaya iyadoo weliba yaqiinina aanay jirin mid lo-aad lagu daro mid adi lagu daro yaqiinina aanay jirin way وعn abi هurayرaةa رadي الlaه عanه qala qala النabiyu slى الlaهu عalayه waslم nabigu wuxuu yihi man gasla mayita qofka maydhaa mayd falyaktasil ha maydho waman xamalahu qofka qaada falyatawaضa ha weysaysto akrajahu أحmed والنasaaئي والtirmidi وxasana وqala أحmed laa yasixu fi hada اlbaab baabkan isagaa ma ansixin shay-un wax xadiidoo kusoo arooray oo ansixi ma jiro oo sheegaya jinaasadda in qofka maydhaa uu maydhanayo ka qaadaana uu weysaysanayo wax saxiixa kusoo arooray ma jira buui masalooyinka waxyaabaha la isku khilaafay waxaa ka mid ah qofku hadduu jinaasadda maydho ama qaado ma weysaysanaya mise ma weysaysanaya ha iyo mayaba waa layihi laakiin sida markaa aynu dooranaynaa waxa weeye saa sheekuba markii u horreysay umatnay ka dhawaajiyey waxyaabaha la isku khilaafsan yahay ha ahaado ee waysada jebin kara inay qaadidda jinaasadda iyo maydhideedu ka mid tahay mubdilaadka waxyaabaha jebin kara laakiin xadiidkii oo daciifa daraaddeed ma jebinayo wuu iska weyse qabaa kii maydhaa xadiidkani haddii uu sidaa yahay ko xadiid kalea isaguna waxa uu leeyahay laysa calaykum fi fii qusli maytikum guslun idaa qasaltumuuhu wardadiiyow maydhi laydinkuma leh haddaad jinaasad maydha ina maytakum yamuutu daahiran walaysa binajis dee jinaasadiinan iyadoo daahira ayay dhimatay faxasbukum an taqsiluu aydiikum dee gacmihiina un inaad maydhaan baa idinku filan qofkii jinaasada maydha inuu ka farxashaa ku filan buu xadiidkaasi leeyahay xaafid ibn xajarna xasan buu ku tilmaamay waxase la odhan karaa kan aynu haynee daciifkaa iyo kaa xasanka ah mid saxeixa baa lagu jamcinayaa oo sheegaya haddii layidhi ka weysays ama layidhi ka maydha inay sunno iska tahay inay shay wanaagsan iska tahay laakiin aanay fara lahayn sidaa daraaddeed baa ibnu cumar wuxuu leeyahay waktigii nebiga markaanu jinaasad maydhno ka iyaga doonaana wuu maydhan jiray kii doonaana wuu iska dayn jiray innaga xadiiskaas halkaas ayay wada haystaan siiba dumarka oo waxay ku odhanayaan way dhaafiyeenba xadiisku mid qaaday buu sheego wax alla wixii jinaasadaa markii la hormarinaya arkay ha maydhaan ba idhaahda dumarka malaa geeridii waxbay aada uga baqaano jinaasad meel la marina iyadoo qofka arkay ha maydho ayay ku odhanaya waay masalooyin waxyaabaha la isku khilaafo wey inta nuxur kale aynu sharaxa ka soo qaadanayna waa taas wey xadiidka waxaa laga qaadan karaa buuhi qaacidada ibnu muflix fi lfuruuc uu ku sheegay markii uu qawaacidka ka warramayey ee ahayd xadiid kastoo daciifa marka uu tusinayo shay waajiba sunnanimaa loo qaadan xadiid kastoo daciifii marka uu si adag shay shaygaasi inuu xaaraan yahay sheegaya karaahinimaa loo qaadan wacan cabdillaahi bni abi bakr raximah llah ana fi lkitaab kitaabkii waxa ku yaalay kitaabkii waxaa ku yaalay buui aladi katabahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu u qoray licamri bni xasmi camri bni xasmi asxaabigii laodhan jiray yamaan u diray uu qoray waxaa ku yaalay anlaa yamasa alqur'aana ilaa daahir war qur'aanka yuu taabanin qof daahira mooye qof kale rawaahu malik mursalan wawasalahu النasaaءi wabnu xibaan wahuwa macluul xadiidka imaam malik wuxuu wariyey isagoo mursala maa rafaca taabici mursalu waqiil kabiiruhum laakina daka lmustaiil mursalna dee wuxuu ahaa ka uu nebiga u kor yeelo taabicigu ee uu idhaahdo qaala rasuulu llahi saxaabigii meesha ka maqanya nasaa-i wuu xidhiidhiyey ibnu xibaanna wuu xidhiidhiyey xadiidku waa cilaysan yihi laakiin saxiix ku dah xadiidkani wuxuu ina tusiyey ama aynu ku dhex jirnaa imika kaa hore iyo kanba saynu muqadamada kusoo sheegnay muujibaat lgusl mayriga maxaa keena maxaa daraaddii loo weysaysan karaa waxyaabaha loo weysaysan salaadiibaa ka mid ahaa dawaafkiibaa ka mid ahaa waxaa ka mida masxu lmusxaf kitaabka qur-aanka ah taabashadiisa ayaa iyaduna loo weysaysanaya xadiidkani markaa wuxuu ina tusinayaa qof muxdita oo aan daahir ahayn inaanu taabanaynin musxafkii laakiin marka uu musxafka taabanayo qof qaadayo inuu weysaysto saasuu tilmaamay xadiidku walxadiidu saxiix xadiidkan isagaa camru bnu xasm nebigu yaman buu diray si uu dadka diinta ilaahay usoo fahamsiiyo xadiidkaa waa la aqbalay ku daah daahirka xadiidkuna wuxuu tusinaya kitaabka qur-aanka inaan la taabanayn haddaanu qofku daahir ahayn kii janaabada lahaad ma taabanayo kii dii caado lahayd ma taabanayso kii bilaa waysadahaa ma taabanayo qaala shayku lislaam madhab laimati alarbaca annahu laa yabasu lmusxaf ilaa daahir madhabka aimadu waa sidaa afarta madhabtaasay ku tegeen waaladi dalla calayhi lkitaab sunna ka uu tusiyeyna waxa weeye qur-aanka iyo xadiidkuba huwa ana masa lmusxaf laa yajuuzu lilmuxdid qofkii xadadka lahaa taabashadiisa uma banaano wa huwa qowlu ljumhuur waalmacruufu can asaxaaba shaekhulislaamna intaasu raaciy qofkii yaraa laakiina ka baranaya isagu waa qaadi karaa marka hadal wuu ka jiraa laakiin hadalka gebagabadiisa waxa weeye nusuusta daahirkeeda kolka la eego qaarkood sixadooda wax laga sheegay qaarkoodna saraaxadooda wax laga sheeg inaanay ku caddayn oo ereygan daahirkaabaa qaarkood ku fasirayaa waa kii muslimka ahaa ka aan daahirka ahayna waa kii gaalka ahaa marka waxaa looga jeedaa ama ha weyse qaba ama yu weyse qabina muslimka daahirka ah unbaa looga jeedaa xadiid kan aan daahirka ahayn aan qaadi karayna waa kii gaalka ah marka ixtimaalkaasi iyadoo uu jiro dee jumhuurtu saasay doorteen ana nabiya sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka warinaya saxaabigaas inuu laa yuxjizuhu shayun min can alqur'aani laysa aljanaaba laa yaqbal llahu salaata waay tacdiim lqur'aan xadiidka waxaynu ka faaidaysanay qur'aan kariimka in la weyneynayo wa anahu yajibu ixtiraamu in la weyneeyo kitaabkii qur-aankaa wey falaa yajuuzu masu lmusxaf binajaas in nijaas lagu taabto ma aha walaa yujcalu fii makaanin laa yaliiq meel aan ku habboonayn in la dhigana ma aha ima linijaasati wa ima bijaani suwar meelo sawirayaala in la dhex dhigo ma aha kitaabkii qur-aankaa meel laga heesayo ama hadal bilaa macnihuu ka socdo in lagu akriyo ma aha mid aw cinda axadin yashrabu dukhaan ama mid igsaasuu ka baxayo sigaar cabaya agtiisa lagu maaragtay inuu akriyo ma aha aw fii makaanin laqadin wa aswaaq naxwi dalik mima yucaridu kitaab allahi tacala lilihana almuhim muslimiintu waxay isku waafaqeen tacliima kitaab illah misxafka in la weyneeyo iyo kitaabka ilaahay marka haddii ay masaladaasi muttafaq tahay nusuusta arrintaa dadaalkeeda muujinaysana way qaateen iyadoo hadday doonto aan ku cadaynba ayay qaateen waase jiraan dee aimada qaarkoodoo sidaa khilaafkeed qabaa xadiidkii hore kanuu daba dhigay haddaba sheekhu وعn caiشhaةa رaضي الlaه عanهa qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama ykuru اllaha عalى kuli أحyaanih